bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii laba boqol iyo afar iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum waa baabkii ugu dambeeyey ama fasalkii ugu dambeeyey ee kitaabka waxaanu ku saabsan yahay geeridii nabiga sala allahu calayhi wasalam ila arafiiqi alaclaa rafiiqa sare xaggiisa oo la aaday waxay ku bilaabatay dalaa'icu tawdiici sagootinta hordhaceedii nabiga oo dadka sagootinaya intuusan geerida imanin wuu ogaa wuu dareemay marka wuxuu ku bilaabay inuu dadka sagootiyo kuwii dhintay iyo kuwa noolaa intaba inuu sagootiyo walamaa markii takaamalad ay kaamil noqotay ama ay dhammaystirantay ama ay hana qaaday addacwatu dacwadii islaamka dacwadii rasuulka ka bilaabatay markay gaadhay boqolaal kun ay gaadhay qur-aankii la xifdiyey sunnadii nabiga laqaala xambaaray salaadii la saxay la fahmay diintii islaamka islaamkiina uu noqday awoodda keliya ka jirta jasiiradda carabta oo wasaytara alislaamu islaamku uu qabsaday ama gacanta sare uu yeeshay cala almowqifi talada talada ka jirta jasiiradda carabta taladeeda oo dhan islaamka ay usoo gacan gashay akhadad waxay bilowday dalaa'icu tawci tawdiici sagootinta hordhaceedii ama horseedkeedii lil xayaati nolosha la sagootinayo rasuulka noloshii kasii socdo iyo wal axyaai kuwii noolaa uu sagootinayo tatlucu inay kasoo ifbaxdo min mashaacirihi rasuulka dareemadiisa wa tattadixu inay caddaato bicibaaraatihi ereyadiisa iyo wa afcaalihi falalkiisa ficilkiisa ay ka muuqata intaba waxaa uga horreeyay innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ictakafa wuxuu ictikaafay uu masjidka ku nagaa fii ramadaana bisha ramadaan oo min asanati alcaashirati sanadii saga tobnaada oo hijrada cishriina yowman labaatan maalmood yuu ictikaafay sanadka tobnaad baynamaa waqti kaana u ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yactikafu kii aan ictikaafin oon masjidka ku nagaanin ilaa casharata ayaamin toban maalmood maahane waagii hore faxasba oo keliyeed taa nafteeda waxay ka mid tahay afcaashiisii na tusinaysay sagootinta uu raba uu sagootinayay dunida iyo nolosha iyo dadka wa tadaarisuhu jibriilu jibriilna wuxuu qur-aanka u marinayay maratayni laba jeer taas waxaa weeye waxaa laga dheehan karay maaragtay ficilkii nabiga inuu sagootinayo nolosha haddii la fiiriyo ereyadiisii wa qaala rasuulku wuxuu uhi fii xajati alwadaac xajkii dardaaranka ama sagootinta wuxuu yidhi khuduu qaata canii aniga iga qaata manaasikakum acmaasha xajka xajka sida loo xajiyo iga qaata aniga maxaa jira falacallii waxaa laga yaabaa laa axuju inaana soo xajinin bacda caamii sanadkaygan hadaa oo kana inaana soo xajinin yaa laga yaabaaye si fiican ugu fiirsada oo iga qaata acmaasha xajka wa qaala wuxuu yidhi haa wa unzilat calayhi waxaa lagu soo dejiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam suurat annasri ayaa lagu soo dejiyey oo ah idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaajan la soo gelayo fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba waxaa lagu soo dejiyey fii awsati ayaami tashriiqi maalmaha nuurka ama hilbadhwaladka ah maalinta saddexaad yacni maalintii labayo tobnaad baa lagu soo dejiyey fa carafa wuxuu gartay rasuulku annahu lwadaacu inay tahay sagootigii diintii mar hadday dhammaystirantay ummaddiina ay ka markhaati furtay inuu rasuulka risaaladiisii gutay ammaanadii uu gaadhsiiyey ummaddii u naseexeeyey adduunye maxaa laga sii joogayaa marka iyo wa annahu rasuulka rasuulka sala allahu calayhi wasalama nuciyat ilayhi nafsuhu naftiisa geerideeda in loo sheegay naftiisa in laga sabirsiinayo nacyiga marar badan baan soo sheegnay waxa weeyaan waa warka geeri sheegidda ah marka geeridii naftiisa ayaa loo sheegay wa fii awaa'ili safar bisha safar bilowgeeda sanata ixdaa cashar min alhijra sanadka koob iyo tobnaad ee hijrada bisha safar awaa'ilkeedii kharaja anabiyu nabigu wuu baxay sala allahu calayhi wasalam ilaa uxud uxud ayuu aaday fa sallaa wuxuu ku tukaday cala shuhadaa'i shuhadadii ayuu ku tukaday kalmuudici mid sagootinaya oo kale kalmuudici lil axyaa'i sidii mid sagootinaya dadka nool iyo dadkii dhintay labadaba shuhadaa uxud meeshii ay ku shahiideen oo waxaa lagu waxaa lagu aasay uxud ah shuhadadana laguma tukado oo muusan ku tukanin hadyigiisa ka mid ma ahayn laakiin markaan iska sagootin bay ahayd laakiin aimada qaarka sida abu xaniifa ayaa wuxuu ka qaatay wuxuu leeyahay waa lagu tukanayaa shahiidka maxaa jira nebigu uu ku tukaday laakiin sida jumhuurta ay qabaan oo imaam shaafici ay ka mid yihiin shahiidka laguma tukanayo taasina waxay ahayd salaad gaar ah oo duca uun ah iyo sagooti uma markaa kadib markuu kusoo tukaday insarafa wuu soo laabtay rasuulku masjidkiibu wuxuu kusoo laabtay madiine masjidkuu tegay ilal mimbari mimbarka ayuu fuulay faqaala wuxuu yidhi innii anigu faradun lakum ceelalyo ayaan idiin ahay waxaa laga yaabaa dadka reer magaalka inayna ceelalyada aqoonin soomaalida dhulkeedu dhul biyo badan ma ah dhul durduraho xooluhu ay iska dhacayaan ma ah weligeed saasay ahaan jirta waa dhul biyo yar gaar ahaan markay jiilaalka tahay iyo xagaaga labadaas labadaa xilli een roob ku di'in labadaas marka ceelal baa laga cabbaa maadaama marka xoolihii la keenayo biyihii ama lo ama ari ama geel waxay ahaan ha ahaatee waa in ceelka dad ay sii aadaan oo ceelkii ay ka cabbi lahaayeen lasii fiiriyo oo hadduu kaltan yahay ay kalkooda qaataan oo darkii lasii hagaajiyo dadka intayna xoolaha ceelka la keenin ceelka sii aaday ee biyihii sii diyaariya dadkaasaa ceelya la yidhaahdaa marka rasuulku wuxuu ku shabahayaa waa la soo aroori doonaa ummaddiisa oo dhani aakharaa lagu soo aroori doonaa waa la dhiman waa la kala horeyn laakiin kulli waa la iska dabategi haddii nabigiiba la dhaafi waayo ruux la dhaafina ma jiro intaa dadkay wada ogyihiin gaal iyo muslim intaa way ogyihiin in la dhimanayo ruuxaan ogeyni ma jiro marka xaggaan aniga idinku sii sugayaa oo wuxuu yidhi halkaasaan ceelalya idinku ahay innii faratun lakum ceelalyaan yaan idiin ahay wa ana shahiidun calaykum waana idinku markhaati furayaa wa innii anigu la anduru waxaan fiirinayaa an arkaaba ilaa xawdii darkaygaan arka al-aana hadda xawdkaygii baan arkaa xawdka mu'miniintu ay ka cabbi doonto maalinta qiyaamada oo qoraxda la keenayo maskaxda madaxa dhaladiisa la keenayo korkiisa la keenayo oo maskaxdu ay hurayso oo meel lagu gabadaa aysan jirin carshiga ilaahay maahane carshiga ilaahayna dad ilaahay uu raalli ka noqday oo keliyata ay hoos tegayaan maalintaasaa waxaa mu'miniinta yaa waxay ku aroorayaan darka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayay ku aroorayaan dadka mu'miniinta ah ee waddadii nabiga raacay sala allahu calayhi wasalam wa innii anigu wa innii anigu wallaahi baan ku dhaartay buuhi rasuulku intuu dhaartay la anduru waxaan arkaa hadda oon oon arkaaba oon isha ku hayaa ilaa xawdii darkaygii al-aana hadda wa innii anigu marka ceelkaas ayuu ayuu ceelalya inoogu yahay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam riwaayado kale oo xadiidkan waxaa weeyaan dad baa markay ku soo arooraan yaa gafuurka lagu dhufanayaa markaasaan waxaan dhahayaa wuhi ummatii ummatii asxaabii markaasaa waxaa la dhahayaa buu ihi ma ogid way bedeleen bacdaka ayay waxay bedeleen maaragtay dhaqankii islaamka iyo wixii o dhan bay bedeleen fa aquulu lahum suxqan suxqam meel baas ka dhaca yaan leeyahay buuhi anna xadiidkii baan sii wadaynaa xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wada warinaye may bukhaari waa muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim baa wada warinaye wa inii aniga uctiitu waxaa la isiiye buuhi mafaatiixa khasaa-in alardi dhulka khasnadaheeda iyo waxa lagu hanti ku yaalla farayaasheediina waa la siiyey oo mafaatiix il ardi dhulka farayaashiisana waa la isiiyey marka adduunya ruuxii rabana adduunyadana waa laydin furay wey aakharana waxaan idinku ahay ceelalya ayaan waxaan idinku ahay xawdkaygii wa inii wuxuu yidhi anigu wallaahi baan ku dhaartay maa akhaafu calaykum idinka cabsan maayo an tushrikuu bacdii aniga dabaday inaad mushrikiin noqotaan idinka cabsan maayo walaakinii akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa an tanaafasuu fiiha inaad adduunyo ku tartantaan ood adduunyo isku dishaan sidii uuna rasuulku sheegay unbaa dhacday oo dee asxaabtiiba waa islaysay oo kala safatay asxaabtii intaan dad kale la gaadhin yaa waxaa lagu kala saftay sifiin meesha la yidhaahdo iyo iyo iyo intii oo dagaal oo kale oo mucaawiya sayid sayidina mucaawiya iyo sayidina cali karama allahu wajhahu asxaabtii la kala socotay intii dad ku dhimatay wax la qiyaasi kara maaha wa kharaja wuu baxay haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalam leylatan habeen fii muntasafihaa bishii safar waa bisha labaad safare taqwiimka hijriga waa bisha labaad baa safar la yidhaah safar unbay ninan idhaahna haddaan soomaalinahay bishaas oo sanadkii koob iyo tobnaad ee hijrada ah bartamaheeda ayuu baxay habeen ilal baqiici haddana xabaalihii baqiic buu aaday somaalintii hore shuhadaa uxud kuma soo tukano intuu uxud aaday haddana habeenkana wuxuu aaday baqiic oo asxaabta lagu aasi jiray fastakfara lahum dembi dhaaf ayuu alle u weydiiyey wa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum yaa ahla almaqaabir dadka qubuurahan ku jira ow assalaamu calaykum liyahna lakum bogaagsada oo bishaaraysta idinka maa asbaxtum fiihi waxa idinku aada ahaateen waxaad maanta xaaladda aad tihiin ilaahay ugu mahadiya iyadaa fiican bimaa asbaxa annaasu fiihi waxay maanta dadku noqdeen dadka aada nolosha ugu tagteen kuwa maanta nool iyo idinka maanta qubuuraha ku jira idinka qubuuraha ku jira ayaa ayaan badan saas weeye rasuulku sala allahu caleyhi wasalam suu leeyahy maxaa jira aqbalat ilfitan fitnooyin ayaa yaa soo qaabishay oo dadkii ku soo socota fitantaasoo ka qitaci leyli lmudlim habeen mugdi ah oo kale ah waa fitantu ilaa maanta taagan ee dadkan muslimiinta islaynaya uun ee isgaalaynaya ee isku janno tegi dhahaya waan isku janno tegaynaa oo dhiigooda dhiigooda isbanaysanaya u fiirsa hadda maanta dunida meesha aan joogno waxa isdili waa muslimiin uun meel kasta meesha waxa dagaalamaya waa muslimiin markaasaa mararka qaarkood labadoo qoloba waxay dhahayaan shuhadaan nahay dadka ka dhinta markaase waxay ku tug waxay ku aasayaan maryahoodii sidii iyagoo gaalo la dagaalamayay waa fitantuu nabigu sheegay sala allahu caleyhi wasalam ka qitaci leyli lmudlim fitan aada moodo oo kale ah la mid ah habeen mugdi ah habeen mugdi ah maxaa loogu shabihi habeenka mugdiga markay tahay waxba lama arko fitantu markay kacdana xaqii baan la arkaynin xaqiyo baatilkii baa isku darmanay yatabicu wuxuu raacayaa aakhiruhaa fitanta keeda dambe awalaha kii hore way isdaba joogaan midba mid kale ayay sanka ku haysaa wal aakhiratu ta dambe mar walba fitnada dambe yaa sharun min aluulaa middii hore kasii shar badan intaana wuu u sheegay wa basharahum wuxuu ugu bishaareeyey dadkii qubuuraha innaa bikum la laaxiquun annaguna waa idinka daba imanaynaa waa idinka daba imanaynaa saasuu yidhi bidaayatulmaradi cudurkii rasuulku u geeriyooday oo bilowday wa fi lyowmi maalintii athaamini ee sideedaad aw ataasici walcishriina ama sagaal iyo labaatanaad maalintii sideed iyo labaatanaad ama maalintii sagaal iyo labaatanaad oo min shahri safar bisha safar ah waa bisha labaad ee hijriga eh sanata ixdaa cashara min alhijra sanadka koob iyo tobnaad ee hijrada wa kaana yowma alithnayn maalin ithniin ayay ahayde shahida wuxuu xaadiray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam janaasatan janaaso ruux muslin ah oo asxaabtii ka mid a oo geeriyooday ayuu xabaashiisa tegay oo fil baqiici baqiic lagu aasayay falamaa rajaca markuu kasoo laabtay wa huwa isagoo rasuulku fi dariiqi waddada soo haya oo qubuurihii baqiic kasoo laabtay oon magaalada madiine soo gaadhin akhadahu waxaa qabtay sudaacun madax xanuun oo fii ra'sihi madax xanuun sudaac madaxa unbuu ku dhacaye madax xanuun baa qabtay qandhana way qabatay febre wataqadat ilxaraaratu kulaylkiisii ayaa huray kulayl badan baa qabtay xataa intii ayuu kulayl badan iyo xumado ay qabatay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam innahum asxaabtu kaanuu waxay ahayn yajiduuna kuwa hela ama dareema sawratahaa kulaylkeeda iyo karkarka ka soo baxaya fowqa alcisaabati maro korkeed allatii maradaasoo tacasaba bihaa ra-sahu madaxiisa uu ku duubay madaxuu markuu aada u xanuuno dadka waad aragteen maro ayaa laysku xidhaa maro ayuu madaxa ku xidhay marada korkeeda yuu kuleylku ka soo baxayay waqad salla nabiyu nabigu wuxuu tukeeyey sala allahu calayhi wasalam binnaasi dadka wa huwa mariidun isagoo xanuunsan axada cashara yowman koob iyo toban maalmood ayuu tukinayay shanta salaadoodba isagoo xanuunsan wa jamiicu ayaami almaradi muddadii uu xanuunsanaa maalmuhuu xanuunsanaa tiradooduna halaathata cashara waay waa saddex iyo toban aw arbacata cashara ama waa afar iyo toban laba toddobaad taqriiban laba toddobaad buu xanuunsanaa labadaa toddobaad isagoo aada u xanuunsan oo qandhadu hayso koob iyo toban maalmood salaadaha dhan rasuulku uu tukanayay asxaabtiisa sala allahu calayhi wasalam al usbuuc alakhiir toddobaadkii ugu dambeeyey rasuulka noloshiisa wathaqula waxaa cuslaaday birasuulillaahi rasuulka ilaahi waxaa ku cuslaaday sala allahu calayhi wasalam almaradu cudurkii fa jacala wuxuu bilaabay rasuulku yas-alu inuu weydiiyo aswaajahu xaasaskiisa inuu weydiiyo ayna ana qadan berri gurigeen joogaa kaltankiibuu ilaalinayaa xaq inuu fuulo ma rabo xataa isagoo tacbaan ah berri kaltankii yaa iskale gurigeen ahay saasuu dhihi jiray ayna ana qadan berri xaggeen joogaa fa fahimna waxay fahmeen muraadahu rasuulka ujeedadiisa ayay fahmeenoo inay meel uun isku raacaan yacni hadda wuu xanuunsanayaa habeenba qol ma tegi karayo qol maaragtay lagu baxnaaniyo inay inay u ogolaadaan fa fa udina lahu rasuulka waxaa loo idnay oo xaasaskii xaasaskii nabiga ay u idneen yakuunu inuu ahaado xayu xaytu shaaa meesha uu doono guryihii mid alla midkaad adiga doonto waan kuu fasaxnay ayaa layidhi fantaqala wuxuu u wareegay ilaa beyti caaishata caaisho gurigeeda ayuu u wareegay sala allahu calayhi wasalam yamshi isagoo socda bayna alfadli ibni cabbaas wa caliy bni abi taalib isagoo ay labada garab hayaan oo laakiin tukubaya oo cagaha dhulka ku haya ayuu guriga caaisho ku wareegay caasiban ra-sahu isagoo madaxiisa maradii ku xidhay takhudu qadamaahu labadiisa lugoodna ay jiidmayaan oo aan aada u qaadi karin oon awood lahayn xataa dakhala ilaa uu ka galo beytaha caaisho qolkeedii ama gurigeedii uu ka galo faqadaa wuxuu ku dhammaystay cindaha iyada agteeda aakhira usbuucin toddobaadkii ugu dambeeyey oo min xayaatihi noloshiisa ka mid ah xaasaskiisii ayaana u fasaxay wa kaanad waxay ahayd caaishatu caaisha waxay ahayd taqra-u tii ku aqriday rasuulka sala allahu calayhi wasalam bilmucawidaati qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas ayay ku aqrin jirtay iyo wal adciyati ducooyinkii allatii ducooyinkaasoo xafidadhaa ay ka barato ay ka xifday min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fa kaanad waxay ahayd tanfuthu tii ku tufta calaa nafsihi rasuulka naftiisa ayay ku tufi jirtay wa tamsaxuhu waxay ku masixi jirtay biyadihi rasuulka gacantiisa rajaa albaraka yacni gacanteeda ma soo qaadina intay gacantiisa soo qaado gacantiisa intay soo qaaday qur-aanka ku aqrinaysa markaasay gacantiisii ay qur-aanka ku aqriday iyo jidhkiisa marmarinaysay maxaa jira gacanta rasuulka barakadeeda dee cid lahi ma jirto iyo cid lahaan karta toona haddana qabla alwafaati geerida bikhamsati ayaamin shan maalmood shan maalmood ka hor geerida maxaa dhacay wa yowma alarbicaa'i maalin arbaca ah qabla khamsati ayaamin shan maalmood ka hor min alwafaati geerida itaqadat waxaa aada iyo aada u siraadantay oo oo karkartay xaraarat alcilla xaraaradii iyo kulaylkii cudurkii oo fii badanihi rasuulka jidhkiisa ku jirtay fashtadda waxaa ku adkaaday bihi isaga alwajacu xanuunkii wa qumya uu miyir daboolmay faqaala wuxuu yidhi hariiqu igu shuba calaya aniga dusha iga shuba sabca qirabin toddoba qarbad oo biyo ah oo min aabaara shataa ceelal kala duwana biyaha laga keenay xataa akhruja ila nnaasi dadka aan u baxo oo fa acuda ilayhim aan la ballamo oon la dardaarme fa aqcaduuhu rasuulka way fadhiisiyeen fii mikhdabin baaf ayay ku fadhiisiiyeen wa sabbuu calayhi almaa'a biyihii ayay dusha uga shubeen xataa tafiqa ilaa uu ka bilaabo yaquulu inuu yidhaahdo xasbukum xasbukum bes bes bes xasbukum iska daaya bes waaye wa cinda daalika markaas axasa wuxuu dareemay bikhifatin fudayd yar buu dareemay qabowgii badnaabaa qandhadii ka yar hajabiyey fa dakhala almasjida masjidka ayuu soo galay mutacatifan isaga oo huwan isaga oo huwan muxuu huwan yahay milxafatan muxuu huwan yahay maro maro waaye milxafkan waa wax laysku duuduubo maraba maro ah go mutacatifan isagoo huwan milxafatan go oo calaa mankibeyhi labadiisa garabna ay saaran yahay go-aasi waqad casaba isaga oo ku xidhay ra-sahu madaciisa bicisaabatin maro ku xidhay maradaasoo dasimatin dufan leh xataa jalasa ilaa uu ka fadhiistay rasuulku cala almimbari mimbarka uu kaga fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa maalintaas arbacadii aakhira majlisin mar uu ku fadhiisto mimbarka oo jalasahu uu fadhiisto mimbarka uu ku fadhiisto kii ugu dambeeyey ayuu ahaa faxamid allaaha alla ayuu ku mahadiyey wa athnaa calayhi alla ayuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow ayuhannaasu dadow buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaya iisoo dhowaada maxaa jira hadal dheer ma dhihi karayo fa haabuu ilayhi waa loo soo wada dhowaaday faqaala wuxuu yidhi fii maa qaala wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa wuu ka dardaarmay isaga oo xaaladaa ku sugan lacnatullaahi lacnadda ilaahay waa dheerayn naxariista ilaahay laga dheeraada cala alyahuudi waanasaara ha ahaato ittakhaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurahoodii waxay ka dhigteen masaajida meel lagu tukado wa fii riwaayatin qaatala allahu alyahuuda waanasaara waa isla miduuna ilaahay ha lacnado yuhuud iyo nasaara ittakhaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda xabaalahoodii ayaa waxay ka dhigteen masaajida wa qaala wuxuu yidhi iyaga marka ha ku dayanin oo laa tattakhiduu ha ka dhiganina qabri aniga qabrigayga wathanan meel wathanahoo yucbadu la caabudo wathanka waan soo sheegnay waxaa weeyaan wathan iyo sanam cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya oo sanamna waa wax alle waxaan alla ahayn oo la caabudo sida daaquudka oo kale iyo wathankuna waxa weeye waa qabri qabri la caabudaa la yidhahda wathanka qabri uu ku jiro ama nabi ama weli uu ku jiro oo qabrigaas markaas la caabudo ayaa la yidhi marka taas ayuu ka digayay nabigu sala allahu caleyhi wasalam isla maalintaas wacarada nafsahu naftiisa ayaa wuxuu usoo bandhigay lilqisaasi in laga qisaasto hadduu ruux waxyaale uu jiro hadda ha laga qisaasu yidhi qaa'ilan isagoo dhahay man qofkii kuntu aan ahaa jaladtu lahu dahran ruuxan dhabarkiisa hadda ka hor aan jeedlay oon uleeyey hadduu jiro fa haadaa dahrii waa kan dhabarkaygii iyo jidhkaygii fal yastaqid minhu ha iga qisaasto kaas waa wixii ahaa jidhka la yeelay wixii sharafta la yeelay iyo cayno waatan iyo xan waman qofkii kuntu aan ahaa shatamtu lahu cirdan aan sharaftiisa wax ka sheegay oon caayay xaasha lilaahi mustaxiil bayba ka tahay rasuulka inuu ruuxun caaye eh innaga ayna shaqo kale aynaan lahayn yani waqtigeenna badankiisa dad unbaan wax ka sheegnaa fa haadaa kani cirdii waa cirdigaygay falyastaqid minhu hadduu rabo ha icaayo wuxuu rabo suu raba yeela haiga haiga haiga argoosto uma markaa kadib nasala mimbarkiibuu kasoo degay fa salla duhra duhurka ayuu tukaday uma rajaca haddana wuu laabtay fa jalasa cala lmimbari mimbarka ayuu ku fadhiistay wacaada wuxuu ku laabtay limiqaalatihi luulaa hadalkiisii hore ayuu ku celiyey oo ku saabsanaa fi shaxnaai isnacaybka iyo wahayraha waxaasuu ka digay isnacaybka muslimiinta dhexdooda wuxuu ogaa muslimiinta meesha laga soo gelaya inay meelahaas tahay inay isnacaan iyagu islaayaan marka dardaarankiitiisaad yaa u badnaa ilaa markii xajatulwadaac wuxuu hoosta ka xariiqaya wuxuu ahaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum kaxurmatikum yowma hada fii shahrikum hada fii baladikum hada alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran aw dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin yacni dardaarankiisa meesha uu xoogga saarayay waxay ahayd inayna muslimiintu islaynin isna dhicin laakiin nasiib daro dardaaranka nabiga lama qaadanin shaqo kaleba lama leh in la isdilo iyo la isdhaca maahani uma markaa kadib faqaala wuxuu yidhi faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi markuu yidhi halla iqisaasto ninbaa wuxuu yidhi ina lii cindaka halaathatu daraahima saddex dirham ayaan kugu leehay faqaala rasuulku wuxuu yihi ictihi si yaa fadl fadl ibnu cabaasow si saddexdiisa dirham ninkan uma markaasi kadib haddana rasuulka awsaa bil ansaari ansaar ayuu u dardaarmay wuxuu yihi dadka ansaarha loo dadaalo wuxuu ogaa xukunka inayna qabanaynin oo quraysh aysan u ogolayn oo xataa iyagoo isku layn doonaan quraysh ilaa maantana waxay carabi isku laynaysaay waa undee xukun maanta dhiig meesha uu qulquli waa dal carbeed uun xukun bayna isku laynayaan waxayna kasoo bilaabatay asxaabtii bay kasoo bilaabatay marka ansaar buu u dardaarmay wuxuu hi uusiikum bil ansaari ansaar baan idiin dardaarmay fa inahum ansaari kirshii calooshayda waay waa calooshii nabiga marka caloosha nabiga ha la ogaado wa caybati sanduuqayga weeye sanduuqa ama boorsadayda caybada waxaa la yidhaahdaa alcayba waa waxa aad ku ridato waxyaabaha gaarka ku ah dharkaaga iyo alaabta gaarka ku ah waxaad ku ridato ayaa la yidhaha waa boorsada boorsada waa boorsadaydii waqad qadow iyagu waxay guteen ansaar hadday yihiin soo miya nabiga nabiga isagoo keliga ah oo maka iyo daa'if ba laga soo caydhiyey soo nimankii soo dhoweeyey maaha soo nimankii horseeday maaha maanta nasrigan in islaamkii jaziira alcarabiya oo dhan uu qabsado nimankii horseeday wey marka rasuulku taas taas ayuu dadka xusuusinayaa waqad qadow iyagu waxay guteen alladii arrintii calayhim korkooda ahayd ballantii ay qaadeen oo inay diintan islaamka u hiilinayaan iyagu way guteen wa baqiya waxaa hadhay alladii arrintii lahum iyagu ay lahaayeen wixii loogu abaalgudi lahaa ayaa hadhay ee faqbaluu ka aqbala oo ka yeela min muxsinihim midkii iyaga ka mid aho wanaag sameeya wanaagooda ka aqbala wa tajaawasuu cafiya can musii'ihim waa bani aadam mid iyaga ka mid ah hadday xumaani ka timaadana halla cafiyo saasuu rasuulku ka dardaarmay sala allahu caleyhi wasalam wa fii riwaayatin riwaayad kale na waxay sheegaysaa rasuulku inuu yidhi ina annaasa dadka yakturuuna way badanayaan magaaladii waa lagu soo badanayaa wayaqilu l ansaaru ansaartiina way sii yaraanaysaa waa la badhay xataa yakuunuu ilaa ay ka ahaadaan kal milxi milixda ama cusbada oo fi tacaami cuntada cuntada cusbada iyo cuntada inteeda kale mar walba waxaa badan cuntada ayaa badan faman qofkii weliya madax noqda oo minkum idinka idinkamida muslimiinta ah amran arin qofkii madax ka noqda arrintaasoo yaduru fiihi axadan qof uu ku dhibaatayn karo awood buu leeyahay awooddaas uu qof dhibaato ugu soo jiidi karo ow yanfacuhu ama wax ugu qaban karo ilaa ruuxii madaxa ee dowladda madax ka ah ama gobernatooraha ama qofkii xafiis jooga awooddii dowladdu haystaa ninkuu rabana waxbuu yeeli karaa ninkuu rabana waxbuu u tari karaa qofkii meeshaa gaadha falyaqbal ha ka yeelo oo ha ka aqbalo min muxsinihim ansaar wanaagga uu ka arko qof kasta oo ansaara wanaaggiisa ha qaado ha aqbalo wayatajaawas ha cafiyo ha la cafiyo can musii'ihim nin ansaara dhibaato kaaga timidna cafi weeye saas weye dardaarankii nabiga sala allahu calayhi wasalam darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim